بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، تدي وبلغ وها محاضرتي شيخ عبد الله حسن حاشد البلاوي الوكلي شيخي وكان الجويد نصر صفري انت قلت المحاضرات عوان كيدو وعن تسع سطحي dardaaranno nebi maxamed ummadda u jeediyey oo naafi ah markaa waxaan kasoo dhaweynayaa sheekh cabdillaahi falyatafadal sheekhu mashkuura wamaajuba
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بينه سبحانه وتعالى ومهدنقيناه ammaanaynaa allah subxaana wa tacaala mahadnaq iyo ammaan bay naga mutaystay magacyada wanaagsan iyo sifaadka dhammayska tirana uu leeyahay awgood iyo nicamka aan la koobi karin ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu siiyey biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu isxusuusin doonaa in ka mida axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xambaarsan talooyin qiimo badan oo qofka qaata adduuniya aakhiraba uu ku liibaanayo ilaahayna subxaana wa tacaala noloshiisana adduunyo iyo ta dambaba uu ku barakaynayo oo qofka u dhaga nuglaada uu kaga badbaadayo shar iyo dhibaato oo dhan waa talooyin qiimo badan oo ka mida talooyinkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida joogtada ummaddiisa ugu jeedin jiray dadka ahlulkhayr iyo salaaxa wanaagga ku sifaysan waxaa ka mida sifaadkooda iyo dhaqamadooda had iyo jeeraale dadka wanaagga inay kula taliyaan si daacadnimo ah dadkaana waxaa ugu horeeya ambiyada iyo rususha ilaahay subxana wa tacaala uu soo diray oo ilaahay in badanuu ku sifeeyey fi lqur'aani alkariim inay ahaayeen naasixiin kuwa dadka talooyin fiican oo anfaca siinaya ambiyada iyo rususha waxaa u fadli badnaa nebigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaana ansaxa bashari lilbashar wa arxama khalqin lilkhalqi basharka ka ugu nasteexo iyo talo fiican oo uu siiyo ugu badsaday buu ahaa waxaanuu ahaa makhluuqa makhluuqaadka ugu naxariista badan nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintuu ilaahay u waxyooday laga bilaabo dadaalkiisa oo dhan uu isugu geeyo juhdigiisa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax kasta oo kaleba uu uga tegey wixii lagama maarmaan nolosha qofka bani aadamka u ah mooyaane sidii basharkan ilaahay uu u soo diray uu u siin lahaa talooyin fiican wanaagga u bari lahaa wanaagga u fari lahaa xumaanta uga reebi lahaa ilaahay baa ku sifeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifaad tilmaamaya ummaddiisa khayr oo dhan inuu la jeclaa wax kasta oo wanaagsanayn oo ummaddiisu ay ku sifowdo ama ka soo fulaana inuu aada rasuulka u dhibi jiray qof ummaddiisa ka midii inuu lumaa wadada xaqa uu seegaa wax walba nebi maxamed waa kaga cusle qof ummadda ka midii inuu jaahil ahaadaa jaahili awgii xaqa u khilaafaa arrin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aada ugu culus bay ahayd laqad jaakum rasuulu min anfusikum ilaahay wuxuu uhi isagoo nebi maxamed ka warramaayo waxaa idiin yimi rasuul rasuulkaasi oo idinka idinka mid ah waa bashar bani aadamah malagna maaha jinna maaha makhluuq kaloo la garanayna maaha marka carab si gooniya loola hadlayana qof iyaga ka dhashay oo aabbihii iyo hooyadii iyo asalkiisi iyo halka uu ka soo jeedo ay yaqaanaan buu ahaa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam casiizun calayhi maa maa canidtum nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa aada ugu culus oo dhibaaya wixii idinka dhib kadeed iyo mashaqo idinku ah xariisun calaykum ay calىa tacliimikum wa hidaayatikum nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa mid idinka idinku dadaalaya wuxuu ku dadaalayaa oo aanu waxba kala hadhahayn inaad hanuuntaan oo kuwa jannada gala aad ka mid noqotaan cadaabka ilaahayna ka badbaada bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniinta waa mid u dhibrin badan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay sheegtay laba arrimood haddii la kala dooransiiyo maa khuyira rasuulu llaahi bayna amrayn ila اkhtaara aysarahuma laba arrimood haddii la kala dooransiiyo ladhaa mid doono ka fudud ee sahlan ee dhibaato iyo idhiidh cidhiidhi iyo kadeed aanu la socon buu dooran jiray maa lam yakun ima shardigu wuxuu inaanu dembi ahayn wuxuu hadduu dembi yahay oo ilaahay uu ka cadhaysiinayo haba fududaadabe hauba muuqdoba inuu fudud yahay ka culusa dhibka badan weeye markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ra-uuf buu ahaa raxiim buu ahaa ummaddiisa aada iyo aada ugu naxariista bal raxmaddiisu basharka way dhaaftay fanaalat ilbahaa'im waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raxmaddiisu ay gaadhay xataa mayeedhaanka nebi maxamed maadaama uu sifaadkaa lahaa natiijadu waxay noqonaysaa annahu kaana naasixan mushfiqan amiina liummatih inuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam la taliye naxariis iyo tudhis badan oo ummaddiisa wanaag oo dhan kula taliya xumaan oo dhanna uga tudha amiin buu ahaa daacad buu ahaa nebi maxamed allah subxaana wa tacaala soo diray daacad buu ahaa ummaddan loo soo diray oo wax khayra oo uu ogaa khayrnimadiisa oo ummadda nebi maxamed aanu u sheegin ma jiro wax shar iyo dhibaato inuu yahay warkiisa uu hayey oo ummadda aan uga diginna ma jirin nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam axaadiistiisa oo dhan ayaa wada talo ah qofka muslimkaina markuu maqlo qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay waxaa laga wariyey waa inuu dareemo waxaa rasuulka laga soo wariyo xadiiskii nebiga qiimaha uu leeyahay waa shayga marka diinteennan islaamka laga warramayo asalada ay ku taagan tahay iyo ilaah ay ka soo maaxdo qur-aanka labeeya xadiidka nebigu waa waxyiisa ilahay uhi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyi yuuxa marka xadiidka nebigu waa inuu aada kuula weynaado oo hadalka dadka aanu kuula mid noqon oo xataa qofku marka xadiidka nebiga uu maqlayo waa inuu khushuuc dareemo xadiidka nebiguna calayh isalaatu wasalaam waa inuu ku dhaliyo go-aamo fiican inuu gaadho waxaa xadiidka lagu sheegayana qofku inuu qaato bal adigu sawiro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ku hortaagan oo kula hadlaaya oo kula talinaya oo kuu nasteexaynaya maxaad ka yeeli lahayd sidaad ka yeeli lahayd un ka yeel xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam markaad maqasho waxaan in sha allahu tacala ina maqashiin doonaa saddex iyo toban xadiid wax laysku waaniyana qur'aanka u qiimo badan fadakir biاlqur'aani man yakaafu waciid waxaa ku soo xigaana waa xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam oo rasuulku uu sheegay isaga xadiidka iyo qur'aanka inayin labada dhaxale qiimaha badane ummaddiisa uga tegey inta labadaa la raaco ee sida ay yihiin loogu dhaqmana lumitaani laga badbaadayo u caddeeyey dardaaranka koobaad iyo talada qiimaha badan eenu u horaysiinayno ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa ku soo noqnoqotay waa alwasiyatu biاtawxiid waa dardaaranka rasuulku ummaddiisa u dardaarmay keliyeynta ilaahay ifraad ullaahi bima yakhtasu bihi in ilaahay loo gooni yeelo oo cid kale aan shuraako looga dhigin waxa ilaahay ula gaarka yahay oo rabbinimadiisa ah oo inuu kelidii cibaado xaq u leeyo macbuudu yahay ah oo magacyadiisa iyo sifaadkiisa ah waa qadiyadda qur'aanku inta u badan uu ka hadlo axaadiidta nebiguna calayhi isalaatu wasalaam inta u badan ay tilmaanto waayo towxiidka iyo iimaanku waa asalkii iyo asaaskii diinta haddii qofka towxiidka uu khalal ka galo oo shirki uu ka badxo wax allaale iyo waxa camal wanaagsan uu sameeyo iyo wuxuu xumaan ilaahay daraaddii uga tagaa wax nafci iyo waxtar u yeelanaya maaha wuxuu xaalkiisu noqonayaa xaalka kuwa ilaahay uu yihi markuu sifeynayey waqadimnaa ilaa maa camiluu min camal fajacalnaahu habaءa manhuura wix allaale iyo waxay shaqeeyeen ay ku tabceen ay ku daaleen boodh markaa la firdhiyey oo la afuufay oo kale ayaa laga dhigay waxtar la-aan khasaare tacab khasaar iyo qardo walihaada qofka muslimkaahi waxa u horeeya uu baranaya waa inuu noqdo towxiidka keliyeynta ilaahi subxana wa tacaala shirkigana waa inuu barto si uu isaga ilaaliyo waxa u badan uu ilaashanayaana waa inuu towxiidka noqdo waxa u xun uu ka digtooyena waa inuu shirkiga noqdo saxaabiga la dhahda abudarda wuxuu yihi awsaani khaliili anlaa tushrik billaahi shaya wuxuu ii dardaarmay buu ihi kii aan dadba u jeclaa ilaahay haw shariik yeelin hadda abudarda waa saxaabi nebi maxamed rumaysan towxiidkuna uu qalbigiisa galay haddana nebi maxamed towxiidku kala hadlaya taas maxay inoo muujinaysaa ma jiro qof ka maarma in towxiidka la faro shirkigana laga waaniyo o la dhaa iska ilaali inkastooy aqoontiisu gaadhsiisan tahay iyo si kasta oo towxiidkiisu u xoog badan yahay wain quicta waxuriqta xataa hadday arrintu gaadhaysa in lagu jarjaro shirkiha samayna in lagu jarjaro oo adoo towxiidka ku sugan aada dhimato ayaa kuu dhaanta inaad adduunya dul taxtaxaashto iyadoo shirki caqiide uu ku yahay iyo camal xataa haddii lagu gubo oo lagu dhaahdo kala dooro inaad shirki samayso ood ilaahay cid aan ahayn cibaadaadku ilaahay xaqa u lahaa aad u leexiso iyo dabkaa in lagugu tuuro dabka dooro walaa tatruk waa towxiidkii kaas wuxuu nebigu raaciyey salaaddii oo tiirkii labaada iyaduna walaa tatruk salaata maktuuba ha ka tegin salaad farala mutacamidan adoo ogaan uga tegaya oo hadday ilow kugu dhaafto salaada faralkaah ama ay hurdo kugu dhaafto aanad wax baylihin aanad ku darin taasi waa cudurdaar laakiin adoo xusuusanoo quyar iska soo jeeda salaad ilaahay kugu faral yeelay ha ka tegin ilaa wakhtigeeda uu baxo faman tarakaha mutacamidan faqad bari'at minhu dimma waayo qofka salaad farala ogaan uga taga qofkaasi ilaalinta ilaahay buu waayey adduunyada intuu joogo ilaahay ilaalin maayo waa qof bilaa xaafida weeye aakhirana ilaahay cadaab iyo cadhadiisa ka ilaalin maayo waa qof naftiisa baylihiyey taasina maxay tilmaamaysaa ana man xaafada calى الصalاة xafidahu الlah qofka salaada ilaaliya waktigeeda tukada arkaanteedii iyo shuruuddeedii u ilaaliya sidii nebi maxamed u tukada ilaahay inuu ilaalinayo walaa tashrab اlkhamra fainaha miftaaxu kuli shari nebigu wuxuu ku uhi saxaabiga weligaa khamri afkaaga ha gelin oo ha cabin shar oo dhan buu furo u yahay qofku markuu khamriga cabo wuu waalanaya waxbuu dilaya gaalnimuu ku hadlaya wuu sinaysanaya wuu caytamaya qadaf buu samaynaya markaa shar oo dhan ayuu furo u yahay imaamu axmed iyo abu daawuud baa xadiidkaa wariyey abu hurayra wuxuu yidhi ana acraabiya أtى النبي صلى الله عليه وسلم فقال duلني على cمل إdا cmلته دkلت الجنة nin reer miyo soconaya baa rasuulka عaليه الصلاaة وaسلام u yimi صaxaabadu aad bay u jeclaayeen inuu nin reer miyi yimaado oo rasuulka uu waxweydiiyo deetana jawaabta ay ka faa'idaystaan waayo ninka reer miyiga ahi adayg baa iskaga beeran oo ninkan isagaaba sheego rasuulka wuxuu ku ihi rasuulkii ilaahay nin reer miya baane reer miyigana qalafsanaantooda waa taqaanaa waxaad tustaad ii sheegtaa shaqo iyo camal haddaan sameeyo jannada aan gelayo oo naaraan ka badbaadayo qaala nabiyu calayh isalaatu wasalaam tacbud اllaha laa tushriku bihi shaya janno inaad gasho ma doonaysa qodobka koobaad allah oo qura caabud shirkina iska ilaali kiisa weyn iyo kiisa yarba wtuqiimu الصalaaة اlmaktuuba salaada faralkaana waad oogeysa haddaad janno doonayso wa tuؤaddi الzakaaةa اlmafruuda sakada faralkaana waad bixinaysa wa tasuumu ramadaana bisha ramadaanna waad soomaysaa qaala wladii nafsii biyadihi laa aziidu calى hada ninkii reermiiga uu dhaarto u xidhso sidaa maaha soo intaa janno lagu geli maayo allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartae intaasun baan ku dhegaya wax kale baanu ku dari maayo buuri waa intii markaa faralka ahayd qaala الnabiyu calayh الsalaaةu wasalaam man sarahu an yandura ilىa rajuli min ahli اljanna falyandur ilaa hada qofka ay faraxti gelinayse jecel inuu eego nin ahlujanno ah inuu nin ahlujanno arko kaasaa ahluljanna ha arka buu uhi nebigu alayh isalatu wasalaam basharahu biljanna jannu ugu bushaareeyey walxadiidu fi lbukhaari wa muslim talada labaad ee nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam uu ina siiyey waxay ku saabsan tahay iyaduna asalka labaad ee islaamku uu ku taagan yahay diintan ba ilaahay muxuu u soo dejiyey laba arimood liyucbad allaahu waxdahu si ilaahay oo qura loo caabudo waliyucbad allaahu bima sharaca ilaahayna lagu caabudo intuu jideeyey toore haddii laga tago ilaahay oo qura la caabudi waayo cibaadada cid kale wax laga ogolaado waa shirki iyo gaalnimo haddii ilaahay intuu jideeyey ee nebi maxamed laga hayo lagu caabudi waayo waxyaabo kale la jidaysto oo laleeyahy ilaahay baa lagu caabudaya ama lagu raaco cid jidaysatay iyadana bidca la dha nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaa bidcada la idhaahda ummaddiisa aad buu ugala dardaarmay ina khayra alxadiidi kitaab ullah hadal iyo war la maqlo kitaabka ilaahay baa u khayr badan khayr oo dhan baa ku jiraba wa khayra alhadyi hadyu muxamadi salى اllahu alayh wasalam waddo la maro oo janno loo maro iyo ilaahay la kulankiisa iyo raxmaddiisa iyo raalliaashihiisa in la helo iyo adduunyadan in lagu barakoobo lagu badrhaarho waxaa u khayr badan waddadii nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam washaru wa shara alumuuri muxdathaatuha arrimaha oo dhan wax qalbi la geliyo wax carab lagaga qowlo waxay xubno ku dhaqaaqaan waxaa u shar badan kuwa diinta lagu soo daray waxyaabaan diinta ka mid ah inuu diinta loogu abtirinayo oo laleeya ilaahay baan ugu dhowaanaynaa wa kulla bidcati dalaalatun shay kasta oo diinta lagu soo daray oo aan laga hayn nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam waa bidco bidco oo dhammina waa lumitaan waddadii saxda ahayd laga lumay muslim baa wariyey walihaada nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam dardaarankiisii saxaabadu ay aadka ula dhaceen ee ay yidhaahdeen markuu waaniyey dabadeed kaannahaa mawcidatu muwadicin faawsina nebi maxamedow maanta waanadaadu waanooyinkii hore waa ka duwanta waxay u muuqataa mid naga tegaya oo na sagootiyaaya waanadii ba u muuqataa waayo nebigu baalaga fi lwacd waanadu maalintaas saxaabada waaniye aad bu ugu xeel dheeraada rasuulka ilaah nala dardaaran bay yidhahdeen oo nala tali qaala nabiyu calayh الsalaatu wasalaam uusiikum bitaqwa اllah waa arrinka koobaad waxaan idinkula talinaya aan idinkula dardaarmaya inaad cadaabka ilahay wax iska xigsiisaan oo macnaheeduna uu yahay marka la la faahfaahiyo ilaahay diintiisa inaad ku dhaqantaan oo ilaahay aada u hoggaansantaan ood amarkiisa qaadataan wuxuu idin diidan aad ka dheeraataan taqwada ilaahayna tawxiidka ugu horeeya wa alzamahum kalimata taqwa oo bilaa tawxiid taqwa ma jirto nebiga in la raaco bidcada layska ilaaliya waa min ataqwa oo qofka bidcada walaaqanaya ee diin ka dhiganaya taqwada qodobkeedii labaadee ugu muhiimsanaaba ka maqan suu doonaya ha u khushkhushuuco oo bidcaha ku khushuuco shaydaanku ha u qurxiyo والsamci والطaaca wain taamara calaykum cabdu xabashi waxaa kaloan idinkula talinayaa buu ihi cidda madax idiin noqota ee muslima inaad maqashaan ood adeecdaan oo amarkiisa aad qaadataan axaadiista kalea fasirtayoo waa haddaanu macsiyo dadka farin macsiyo cidna laga maqli maayo laakiin wixii marka horeba shareecada waafaqsanaayo marka horeba waajibka ahaa amaba se arin mubaaxa ahaayo xalaala laakiin madaxweyne muslimka ahaa dadkii uu ku uhi sameeya dadkiibuu ku uhi maanta wadada ha la xaadho xiishkaa laga guro waa waajib in amarkiisa la qaato ila dadka macsiyo amri maayee wax danu ah buu amrayaabe xataa hadduu yahay buu uhi nebigu ka madaxda idiin noqda idiin ahay addoon xabashi ah inuu xabashi dadka madax u noqdaa mama banaanaba waa inuu quraysh ka mid ahaado khaliifat lmuslimiin qurashi waa inuu noqdo sida xadiisu tilmaamayso addoon inuu ummadda madax u noqdaana ma banaana laakiin xadiidku wuxuu ku saabsan yahay fii xaalati daruura xaaladda ay daruura keentay dee meesha isagu uu qabsaday midaan madaxtinimada ehel u ahayn baa qabsaday doorashuu ku yimi oo taladiiba isaga gacanta u gashay xoog buu ku qabsaday la odhan maayo waddo xun buu soo maraya ha la tuuro oo ummaddu fawdo un ku jiri mayso iyo fitne iyo dagaal iyo dhiig daata iyo khilaaf isagaa la daynaya intuu ilaahay xaalka bedelayo waa lagu sabraya wixii wanaagana waa laga maqlayaa waana lagu adeecaya waman yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafa kaiira ka idinka midee dabaday noolaada iskhilaaf badan buu arki doonaa waa khilaaf fi اdiin maxaa khilaafka dawakaaf calaykum bisunati wa sunati اkhulafaa الraashidiin wadada idinku dhega buuri nebigu alayه الsalaatu wasalaam taasina waxay u baahantay in la barto wadadii nebiga alayه الsalaatu wasalaam haddii kale waxaa dhacaysa adoo khayr doonayaba inaad lunto wadadii saxaabadana ku dhega وإyaaكم مxdaثaaت الأmuur waa intaynu xadiidka uga socono iska ilaaliya waan idinka digayaaye waxyaabaha diinta lagu soo daray faإna kula mxdaثaةi bidca kula bidcaةi ضalaalة wax kastoo diinta lagu soo daray magaciisa bidca la dhahdaa xukunkiisuna waa lumitaan wadadii saxda ahayd laga lumay arin kastoo aad doonayso inaad ku cibaadaysato ilaahay aada ugu dhowaato iska hubso inuu diinta ka mid yahay wax ilaahay kuu dhoweynaya uu yahay iyo in kale aada isaga hubsaya tacab khasaari leh waxaad hubtay inuu diinta ka mid yahay uun ilaahay ku caabudo ugu dhow arinka saddexaad ee nebi maxamed inagula teliyey waa cilmiga bal wuxuu inoo sheegay qof kastaba cilmiga barashadiisu inay faral ku tahay طalab اlcilmi fariidatu calى kuli muslim xadiidka ibnu maaja uu wariyey cilmiga in la raadsadoo la bartaa waa faral qof kastoo muslima saaran faralkunbaa laba ah cilmi barashadiisu qof walba ay goonidiisa u saaran tahay fardulcaynka waa kala idhaa waa cilmiga wixii adiga waajibka kugu ah uu kaaga xidhan yihi iyo cilmi si guud ummadda faral ugu ah oo in ku filan hadday u barato inta kale dembiga uu ka dhacayo markaa salaadaadii ma baratay cilmi ahaan ma u baratay waan tukadaa uuno sidaan dadka arkay iyagoo u tukanaya amaan maqmaqlay un baan u tukadaa maaha ma u qastiday inaad salaadaada barato ood cilmi ku tukato soomkaagii zakadaadii haddii aad xajkii awoodid axkaamtii xajkama sii baratay mise tigidhkuunbaad goosato diyaaradduunbaad fuushay oo deetana makuunbaad tagtay iyadoo xaj wuxuu yahay iyo si loo xajiyeyo midnaba aanad garanahayn markaasay dee sadadii qaarkood ku dhacdaybaa ay dhici kartaa inaad bilaa xaj soo noqoto dadba markay halkan yimaadaanubaa waxay idhahdaan anugu markii carafo laga soo noqday mabaan dawaafin oo maxaa dhacay dee kii horaan mooday inugu filan yihi oo dawaafkii dhammaa rukunkaabuu ka tegay qofka jaaligaa waxaa qofka baraya haddaad ganacsatay ma baratay axkaamtii ganacsiga iibka maxaa xalaala maxaase xaaraana nebiguna calayh isalaatu wasalaam cilmiga barashadiisa aad buu ammaanay oo fadlu اlcilmi khayru min fadli اlcibaadati cibaadada sunnaha ah cilmigaa ka fadli badan cibaadada sunnaha ee aan faralka kugu ahayn cilmigaa ka fadli badan oo hadday labada mid inaad ka tagta ay kuu noqoto cilmiga u tago cibaadada sunnaha iska daa haddaad kulmin karta labaduba waa khayr wa khayru diinikum اlwarac diintiinana waxaa u khayr badan oo u wanaagsan buuhi nebigu manaa dhaqankiina alwarac xalaal miiradka qofku wax allaalo wuxuu ka shakiyu is yidhaahdo war bilo aakhiro lagu qabsada waxay kaaga soo baydhaan inuu iskaga tago waracu waa kaas waxaa kaloo rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu yihi sal llaha cilma naafica ilaahay weydiista oo ka barya cilmi wax idin tara watacawaduu billaahi min cilmin laa yanfac ilaahay ka magan gala cilmi aan wax tar lahayn oo dee cilmi sharabaa jiraba duu sixir iyo faali iyo nimo xidigis falsafad waxaa qofku hadduu barto waa cilmi siiisa sharo ah cilmigii kale shareecada laftiisu haddii qofku uu ku camalfali waayo dee qofka uu xidi waayo cilmigaasi khayr uma aha in badan bay dadka muslimiinta masaajidada yimaadaan wax masaajidada loo yimaado salaadaa faralkaa marka laga tago waxaa u qiimo badan inaad soo niyooto inaad cilmi ka soo barato wuxuu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam sida abu hureyra ka wariyey man jaءa masjidi hada lam yaأtihi ila likhayri yatacalamuhu aw yucalimuhu fahuwa bimansilati اlmujaahidi fii sabiili اllah qofka masaajidkaygaa yimaada buui rasuulku calayh isalaatu wasalaam iyadoo waxa uu yimi ay tahay khayr inuu isagu barto ama inuu khayr cid kala baro isagu aqoon u leeyahay wuxuu la darajo yahay almujaahid fii sabiili اllah ninka hubkiisii qaata ee u dagaalamaya diinta ilaahay inay kor noqoto waa darajo sare ciyaar maaha waman jaءa ligayri dalika fahuwa bimansilati الrajuli yanduru ilى mataaci gayrih rawa ibnu maaja qofka inuu cilmi bartiyo cibaado iyo khayr iyo aan u iman masaajidka iska yimi uun wuxuu la mid yahay qof daawanaya alaab cid kale ay leedahay guryaha dadku dhistaan haddaad adigu iska daawatana waxba kaa kordhaya waxba kaa kordhi maayaan oo daawasho aad daawatay dee ku yeelan maysid soo ma kuwaasuu la mid yahay buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam arrinka afraad ee nebigu inagula teliyey waa shan arimood buu nebigu inagula teliyay inaynu ka faa'idaysano shan xaaladood ina soo maro weeye shan baana ka dambeeya shanta dambe intaanayna soo gaadhin shantaa hore waa fursad ku soo maraysa laakiin daa'imi mayso way ku dhaafaysa way ku weynaananaysa intay taaganta ka faa'idaystay buui rasuulku alayh isalaatu wasalaam ibnu cabaas wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi lirajuli wahuwa yacidu rasuulka ilaahay nin uu waaninaaye wuxuu ku yidhi ikhtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iidayso shanta ka dambeeya intaani ku soo gaadhin walaa shaka in shanta dambe ay iman doonaan ay ku soo gaarhi doonaan shabaabaka qabla haramika dhalinyaro dhalinyaronimadaada ka faa'iidayso inta aanad gaboobin oo hadday geeriyi ku dayso gabow baan ku daynahayn gabowga iyo dhalinyaronimaduna waa yeelnimada iyo dhalinyaronimaduna aad bay u kala duwan yihin odayaasha waraysta waxaa tiaan bal ka warama markaad labada xaalood isu eegtaan isgarab dhigtaan wax badan oo markaad dhalinyar tahayd kuu fududaa suurtagal ku ahaa ayaa marka aad weynaato culays kugu noqonaya waana nasiib darra maanta inin badan oo dhalinyarta ka mida odayaashaa gaboobay qaar badan ay iska xanuunsanayaan ay cibaadada kaga dadaal badan yihiin safka hore iyagu ay haystaan oo ay digriyayaan oo qur-aan akrisanayaanoo salaada ay uga soo horeynayaan dhalinyartii oo odayaashu salaad xaafidka ah salaada subaxoo ta ugu daranee lagu kala hadho ah kama habsaamaan laakiin dhalinyartaa xooggaa in badanoo ka mida waa iska seexdaan dee kuwaasi taladii nebiga may qaateen shabaabaka qabla haramika dhallinyaronimaada ka faa'iidayso ka haniimayso inta aanad gaboobin wasixataka qabla suqmika caafimaadka iskuma hubtid inuu kula gaari doono waa nicmo ilaah iyo fursad qaaliya ka faa'iidayso intaanad xanuunsan xanuunku wax badan buu kaa hor istaagaya dad baa jecel inay soomaan oo xanuun awgi aan u soomi karaayo qaar baa jecel inay salaado badan oo sunayaala tukadaan oo xanuunu ka hortaagaya wa hinaa'aka qabla faqrika wa hinaaka qabla faqrika qaninimadaada ka faa'iidayso hodannimadaada intaanu faqri ku haleelin oo haddaad xoola haysato waa nicmo waad bixin kartaa xoolaha waad waqfin kartaa khayr baad ku samayn kartaa dadkaad ku caawin kartaa cibaadaad baad uga faa'iidaysan kartaa inaad xaj tagto cumrada inaad tagto maalku sida saxda haddii loo isticmaalo wax badan buu kuu suurto gelinayaa khayra oo maal waxaa kiisa u wanaagsani waa maalka qof muumini u haysto ayuu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam oo allihii siiyeyna uga mahadnaqaya camal khayrana uga faa'iidaysanaya faqrigu qofka wax badan buu seejiyaa wa firaaqaka qabla shuqlika firaaqadaad haysato iyo jaaniskaad haysato ka faa'iidayso wax ku mashquuliya intaanu ku iman wa xayaataka qabla mowtika waa ta ugu daran inta kaleba wuxuun baa laga gaadhi karaa fursad weyn ha ku dhaaftee waad haleeli kartaa wuxuun baad ka daba tegi kartaa laakiin mar hadday geeri timaado khalaas noloshu waa fursadda u dambaysa noloshaada ka faa'iidayso intaana geeri ku soo gaadhin waayo idaa maata bnu aadam inqaaca camalu mar haddaad dhimato camal dambe oo khayrood shaqaysan kartaa ma jiro wixii aada samaysay ee khayr ahee adduunya aad kaga tagtay sii socda khayrkiisu kuu socda wixii sharay aad kaga tagtay ee sharkiisu uu sii socdana sharkiisu uu kuu soconaya waman sana fi lislaami sunata xasana falahu ajru ajru man camila biha man sana fi lislaami sunata sayi-a facalayhi wisruha wisru man camila biha talada shanaad ee nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam uu na siiyey waa alwasiyatu bilistiqaama ilaahay diin qiimo badan buu inoo soo dejiyey walaalayah oo nicmo weyne ilaahay baa nicmo ku sheegay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina faasbaxtum binicmatihi ikhwaana waa nicma cadiima islaamnimadu qofka gaalnimo soo marayba aada u dareema adduunyaday nicmo ku tahay aakhirana nicam oo dhan bay islaamnimadu sabab u tahay haddaba ilaahay limaada anzala hada اdiin qur-aankan kariimka ah hadalkii ilaahaya iyo axaadiidan iyo talooyinkan qiimaha badan nebi maxamed alayh الsalatu wasalaam uu ina siiyey muxuu ilahay usoo dejiyey maynu iskaga abtirsanno un se dad badan maanta xaalkooda yahay muslim baanahay maxaad islaamkii ka haysaa xataa salaad kama haya wax kala daaya ma tukada xataa muslim baanahayna waa leeyihi noloshiisaba axkaamtii islaamku way ka maqan tahay abtirsiin quri qofka waxba u tari mayso uu diintan iskaga abtirsado waayo nebigu wuxu uhi man baطaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisu uu la hadho abtirsiintiisu meel ma gaadhsiiso reer hebel baan ahay muslim baan ahay aan camal wadan iyo dhaqankii islaamkuna iyaduna meel ku gaadhsiin mayso marka diintan ilahi wuxuu soo dejiyey inaynu nolosheenna ku salayno diintani ayna xukumto waxaynu ku hadlayno waxaynu samaynayno waxaynu ka tegayno sidaynu u ganacsanayno sidaynu u guursanayno sidaynu khalqigan ilaahay dad iyo duunyaba aynu ula dhaqmayno waa manhaju xayaatina diin ilaahay ugu talagalay in lagu dhaqmo oo lagu noolaado oo nolosha oo dhan ayay maaraynaysaa wax ka maqani ma jiro ma jiro arin aan xukumkiisa diinta islaamka aan laga helahayn si cad in loogu sheego iyo si dadban in loogu sheego labadaasumay udhaxaysa laakiin arrin la odhan karo islaamku kamabuu hadal oo xukumkiisa laga heli maayo ma jirto waayo haddii arrimaha qaarkood xukumkoodu aanu diinta kuma jirin dee lama amray nebi maxamed iyo cidda raacdayba wax walba inay diinta ku xukumaan wa an ixkum baynahum bima anzala allah in ilxukmu ila lilah arin walba xukunkiisa ilaahay baa iska leh marka maxay nala gudboon mar hadduu arrinku sidaa yahay waxay nala gudboon inaynu diinta ilaahay ku toosnaano alcamal bi hada اdiin diintu ay noqoto camal cibaada ahaan iyo dhaqan ahaanba oo qofka muslimka ay tusaale uu ugu noqdo ku dhaqanka diinta dadka oo dhan gaar ahaan gaalada lagu soo hirto maanta waxyaabaha dad badan diinta ka hor taagan waxaa ka mid a dhaqanka muslimiinta ceeb diinta islaamku ay leedahay maaha waa ceeb muslimiinta dhaqanka xumi ay leeyihiin nin soo islaamay oo reer swidana oo caddaan oo halkan hargeysa mar noogu yimi oo toddoba sanood muslim ahaa baan weydiiyey afcarabigu ku hadlaya toddobada sanoo afcarabiga ku bartay waa la yaab sooma adna waxaa islaamnimaa lagugu dhalay oo labaatan sano soddon sano afartan sano konton sano aad muslim ahayd carabidii waxba kama taqaani xilun buu xoogay isa saaray u dadaalay tu ilaahay tala saarta waxaan ku uhi dadkiina maxaad u malaynaysaa in diinta islaamka uu ka hortaagan yahay wuxuu hi waxay odhanayaan sidii ay kuwii hore yidhaahdeen xaqna uma laha buu hi macnaa daw iyo gar maaha kuwii hore maxay yidhahdeen masufaahada iyo waxmagaradkaas aanu raacna wuxuu hi hooyaday baan ku udhi diinta islaamka soo galo oan u sharaxay o aan ku tarqiibiyo aan jeclaysiin waxay ku tihi hooye islaamku waa kuwe kuwan ismedhiye miyaana ayna gamiska siiye ee iyaga isbixinla oo markay nagu soo qaxeenna ee dhulka iyagii ay yimaadeenna annagiina xadaya hadday diintoodu diin hagaagsan tahay maxay iyaga u hagaajin weyn subxaan allah bal qofku qofka muslimkaahi khalad kastuu galo diinta islaamku xataa dhibaato ugu soo jiidaya sadun can sabiil illah walihaada nebi maxamed wuxuu nagula taliyey inaynu toosnaano diinta aynu ku toosnaano dhaqan aynu ka dhigano سyr بن cبd للh wuxu uhi qultu ya rasuul الlah qul lii fi اإسلاam qwlا laa أsأl canhu أxada baعdak rasuulka ilah maanta dardaarankii u dembeeyey ise uguna ballaadhnaayo waxba aan ka tegahayn cid dambe inaan wax weydiiyo si aanan ugu baahanba qaala النabiyu عalaيه الصلاaةu وaسلاam qul aamantu bالlaahi ثuma اstaqim xanaa iimaan ha lagaa helo deetana iimaankaa aad sheeganayso muslim baana macnaheedu waa ilahay baan u hoggaansanaya sooma ku toosnow muslim baan wariyey talooyinka nebiga waxaa ka mid a calayh الsalaaةu wasalaam cadamu اlاxtiqaari biاlmacruuf wanaagga ha yaraysanin wanaagga ha yaraysanin waxaa laga yaabaa kelmad ilaah in loogu dhowaado oo haddaad odhan lahayd aad jannadaba ku gelanaan inaad kaga badbaadi lahayd inaad ay kula yaraatood quursato tira maxaan intaa maxaan ka idhaahda ama camal khayr ah qodaxaad waddada ka qaadana ha noqoto dhagaxaad ka baydhiso ha noqdo qof indhalo waddada aad ka tallaabiso mid alaab culisidoo aad tidhaahdo inaan kaa qaado mid habowsanoo meeshu ku socday ka lunsanoo aad tidhaahdo aan ku geeyo sadaqadaad la baxdo walow haba yaraato xabad timiro jeexeed baa noqoto ragcadaad ilaahay daraaddii u tukato aayad qur-aanaad akhrido baryo aad ilaahay barido khayrka ha yaraysanin kii aad ku badbaadi lahayd ka uu yahay ilaahay baa og hoose ha u eegin ayuu kula yaraani jaabir ibnu sulaym wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi laa taxqirana min almacruufi shay-a wax wanaagga ka mida ha yaray iyuu kula yaraanin ha quurhsanin walow an talqa akhaaka wawajhuka munbasiطun walow wanaaggaasi haba noqdo qofka walaalkaa ee muslimka inaad la kulanto iyadoo wejigaagu furan yahay dhoola caddayn iyo farxadii soo dhoweyn ay ka muuqato waa dhaqan ay tahay qofka muslimka ay naftiisa inuu baro bashaashnimada iyo dhoola caddaynta iyo dadka markay iska soo horbaxaan soo dhoweynta xataa dadka quluubtooda usoo dhawaanaysa hadduu sidaa yeelo bal adu aad ka warantaa qof kaa soo horbaxay o aad salaamtay ku tiri assalaamu calaykum calaykum salaam dad bay salaamtooda saatay soo moogi calaykum salaam dirqi iskaga soo saaraya salaanta iska dhaaf dhoola caddayn iyo bashaashnimee yacnaa arrinkaasi inuu khayr iyo wanaagu iyo kii jannada laga yaabo inuu ku gella u yahayba ma dareensana nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa walaalkaaga muslimka ah inaad u dhoola caddaysaa waa sadaqad miisaanka xasanaadka lagu saarayo nebi maxamed bay dhaqankiisa ahay an yuqaabila annaasa an yuwaajihahum bilbashaashati waاlinbisaaطi waاtabasum jariir bn cabdillaahi albajeli wuxuu yihi maa dakaltu calىa rasuuli اllaahi mundu aslamtu ilaa tabasama fii wajhi maalintan islaamay laga bilaabo mar kastoo nebi maxamed calayh الsalaatu wasalaam u galo wuu ii dhoola caddayn jira walow an tafruga min dalwika fii inaa اmustasqi wanaagga ha yaraysanin wanaaggaasi haba noqdo waadaantaada biyaha ku jira kale i waraabiya waar igu shuba waar ii dhaamiya aada ugu shubtidbe waa macruuf iyo wanaag wain imruun shatamaka bimaa yaclamu fiika falaa tashtumhu bimaa taclamu fiih qof xumaanu kugu ogi iyo ceebu kuuga hadduu kugu caayo kua meeladankii sidaa ah meeladankii waxaa sameeyey ha xumaanta adigu isaga aad ku og tahay ha ku caayin soo ilaahay ma odhan idfac bilati hiya axsan wanaag ku jawaabo adigu ceebta adigu isagu asturi waayo soo maaha ilaahay baa taada ku asturi doonee adigu tiisa astur fainahu yakuunu laka ajruhu wa calayhi wisruhu hadduu kugu caayo ceebuu kugu og yahay adigu aad ka dulqaadato kuwa aad ku ogtay aanad ku caayin ajarkiisu adaa yeelanaya dembigaaguna isaga ayuu fuulaya dembigiisuna isaguu saarany imaamu axmed baa wariyey nebigu calayh isalaatu wasalaam qadiyadda ku saabsan wanaagga inaan la yaraysan dumarka si gaaru ugala hadlay laa taxqirana jaaratu lijaaratiha walow firsana shaatin rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi gabadhu gabadha ay jaarkayiin waxay u hadiyeynayso ama ay ku sadaqadaysanayso yaana yaraysanin haba noqdoba firsana shaatin oo carjawdaa yare mijinta neefka adhigaa xagga hoose kaga taadan halka raafka ka sarraysa yani waa mubaalaga fi tasgiir ha yaraysanin abu dar nebigu calayh الsalatu salaam markuu la dardaarmaya wuxuu ku yidhi idaa طabakta maraqaةa faakir maa'aha watacaahad biha jiiraanaka haddaad kariso wax maraq leh biyaha ku badi oon xoolaa haddaad kariso biyaha ku badi haddaana dadkii hilibkooda gaadhsiin karahay qaar ba xataa maraqa u baahan maraqa u dar fuudka u dar arinka toddobaad ee ka mida talooyinka nebiga calayh isalaatu wasalaam waa macrifatu qadri nicam illaahi calayk nicmooyinka ilaahay ku siiye waa inaad dareensanaato ilaahay wuxuu yihi waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wabaطina ilaahay nicmooyinkiisi baynu huwanay kuwa muuqdiya kuwa qarsooma wax allaale waxaynu wanaag haysanno ilahay bayna sii wamaa bikum min nicmati famin allah haddaad garanayso waxaanaad haysataa nicmo ilaahay inuu yaod nafta xusuusiso allihii nicmada ku siiyaad jeclaanaysaa waad u mahadnaqaysaa waad ammaanaysaa inaad caasido aada khilaafto ayaad ka xishoonaysaa waxaad ku dadaalaysaa waxa uu jecel yahay inaad samayso sidaasoo kale nicmada ilaahay buurhsan maysid oo kula yaraan mayso iminka midaan maqal dad yihahdo maxaanu haynaa maxaa anaga maxaa anaga nala siiyey subxaan allah kelimaad markaa ilxaad iyo ahlalakoodnima ay ka muuqato ku hadlaya iyo dafiraad ilaahay nicamkiisa ay dafirayaan ma jiro qof nicamka ilaahay ka maran dadkaa ku kala badnaatee insaan kastaa nicmooyin ilaahay buu haystaa gaal iyo muslim nicmada diineed baana u qaalisan wax u dhigmaaba ma jiro inuu ilaahay qof muslima kaa dhigay waa nicmo cadiima abu hurayra wuxuu hi rasuulka ilaahay wuxuu hi اnduruu ilىa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilىa man huwa fowqakum kuwa idinka hooseeya waa xagga nicmooyinka xagga kudayashada maaha xagga kudayashada waaad eegan waxaad eegeysaa kuwa khayrka iyo wanaagga kaa badsaday waa ka ilahi wafii dalika falyatanafas اlmutanaafisuun laakiin nicmooyinka adduunye markay noqoto rasuulku wuxuu leeyahy si aad nicmada ilaahay idin siiyey qadarkeeda u garataan kuwa idinka hooseeya eega ee nicamka idinka yaraystay kuwa idinka sarreeya eegina fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat اllahi calaykum taasi ayaa dhab ahaan sababaysa nicmooyinka ilaahay uu idin siiye inaydaan quursan oo aanay idinla yaraan xagga maalka hadday noqoto maalka ilaahay uu ku siiyey nicmo ilaahay inuu yahay oo weyn si aad u garato kakaa xoola yaron eg xagga hadday noqoto xoogga kakaa taag yar eg xagga caafimaadka kaa haddaad xataa xanuunsanayso dhibaato kastoo ku haysata qaar kaa badsaday baa adduunya dusheeda kula jooga markaa kuwaa eeg nicmada ilaahay yaraysan maysa arrinka sideedaad ee nebi maxamed calayh salaatu wasalaam uu nagula teliyey waa alikhaar min ataqarub ila allah wixii ilaahay inoo dhoweynaya ee sababu noqonaaya ajar inaynu ka helno darajooyina kor laynoogu qaado dembina laynagaga dhaafo inaynu ku dadaalno tusaale waa sujuudda oo salaada ka mid a ile ma jirto sujuud kelideedoo ilaahay lagu caabudo kelideed ka socoto ilahay lagu caabudo marka laga yimaado dee labadan sujuudood ee sababta leh sujuudu tilaawe iyo iyo sujuudu shukr sujuudu waa inay salaad ku jirto markaasay cibaadata sabab la-aanun baan iska sujuudayaa anoon salaad tukanahayn oo taasaa cibaado noqonaysa ma jirto taas xataa qofku hadduu dadka barayo waa masale muhima fiqiba ahaatee haddaad doonayso dadka inaad salaada barto adigoon salaad ku jirin ha iska rukuucin oo ha iska sujud rukuuc cibaado ahi ma jirto ama sharci ah iyadoon salaad lagu jirin sujuud iyaduna cibaado ahi ma jirto iyadoon salaad lagu jirin kuwaa sababta gaarkaa le mooyaane markaa salaad gal datanadka waxaad tidhaahdaa iyo eegta nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam isagoon salaad ku jirin afcaashii salaadda muu samaynahayn salaad buu galay si uu saxaabada u baro salaada weliba mimbarka dushiisa uula baxay markay arkeenna wuxuu ku yihi soo tusaale arki maysaan salluu kamaa ra'aytumuuni usalli hawbaan saxaabiga la idhaha wuxuu yidhi nabigu alay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu rasuulka weydiiyey wax janno lagu galo calayka bikahrati sujuudi lilaah sujuuddaad ilaahay u sujuudaysa farabadi fainaka laa tasjudu lilaahi sajda ilaa rafacaka allaahu biha daraja sujuud kastooo ilaahay aada u sujuuddo ilaahay daraju korkuugu qaadaya kugu darajeynaya ilaahay ajarna waa lagaaga qorayaa hore aanad u haysan waxaطa canka biha khaii'a rawaahu muslim gef iyo dembi aada gashayna waa lagaaga dhaafaya saasoo kale tallaabooyinka qofku uu xagga salaada u soo qaadayo qofka gurigiisa kusoo weysaysta waa sida afdalkaa dad badani maanta iyadoo biyuhu ay gurigooda yaallaan bay iskaga yimaadaan oo bilaa weysay salaadda ugu soo baxaan si ay masaajidka ugu weysaystaan waa laga fadli badanya taas alafdal waa inaad gurigaa ka soo weysaysto masaajidada laftoodana dee culayska in laga dulqaado weeye masaajido badan baa biyaha loo iibiyaa sooma markaa kuwa adigu aada leeda adoo helaya kuwa wakfigaa maxaad u khasaarinaysa dabeetana masaajidka usoo baxa salaad bu ayna wax kale isagoon doonahayn laba tallaabadiisa midna daraja kor loogu qaado midna dembi baa lagaga dhaafa صaxaabigii la odhan jiray rabiica nebigu calayh الsalaatu wasalaam u adeegi jiray oo marka xataa habeenkii la kala hoydo isagu waa ku soo hari jiray nebiga alayه الsalatu salaam weysadiisi iyo waxyaabahaas ayuu u diyaarin jiray nebiguna calayh الsalaatu wasalaam abaalgudu ahaa wanaagga loo galo aan ilaabin صaxaabigaa wuxuu ku wuri habeen habeenada ka mida slni way weydiisa caawa rabiico asaluka muraafaqataka fi اljanna riwaayadkaas fasiraye nebigu isagu cid jannada ma geliyo jannada ilaahay baa leh cidduu ilaahay geliya baana gelaysa riwaayadka kale ayaa fasirayo macnuu waxa weeye iigu ducee inaan jannada kugula rafiiqo nebigu calayh الsalaatu wasalaam muxuu ku uhi saxaabiga wuxuu ku uhi calayka faacini calىa nafsika bikahrati sujuud soo doori maysid inan kugu duceeyo jannada inaad igula rafiiqdo dhexdeeda waxaad igu caawisaa adiguna sujuud badnaan marka sujuuddii faraha badnayd waa sabab lidukhuuli اljanna inaad jannada gasho ayay sabab u tahay arinka sagaalaad ee ka mida talooyinka nebiga calayh الsalaatu wasalaam waa alistixyaau min allah waa qofku inuu ilaahay ka xishoodo xishoodku sidiisaba waa camal iyo shaqo qalbigu uu qabto waana dhaqan qiimo badan oo qofka wanaag oo dhan ku riixa xumaan oo dhanna ka reebo oo ka celiya xishoodna waxaa u sareeya oo u fadli badan qofku ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka xishoodo oo marka naftiisu xaqii ilaahay inuu dayaco ay ku waswaasiso ama ay u qurxiso waa inuu ilaahay ka xishoodo arma allahay abuuray ee arzaaqa ee nicmeeyey ee ilaaliya ayaan xaqiisa dayaca meana xishoonahayn xumaan inuu sameeyo marka ay naftiisu jeclaato ama ay doonto ama ay ku hamido waa inuu ilaahay xusuusto ilaahay ka xishoodo waa arrimaha ugu waaweyn ee nafta xumaanta lagaga celiyo alistixyaau min allah xataa haddaad kelidaa tahay cidlo aad joogto qol haddaad hoosta ka soo xidhatay cidina aanay ku arkahayn oo naftu ay xumaan doonto waxaad ku tidhaahdaa ilaahay miyaanu nafay ku arkahayn ilaahay miyaanu ku maqlahayn ilaahay miyaanu xaalkaaga ogeyn oo sirtaadiiyo caadkaagu aan isugu mid ahayn naftu haddii inun ay damiir leedahay iimaano qalbigeeda uu ku jiro ilahay waa ka xishoon doonta ilahay inaynu ka xishoonno ayuu nebi maxamed calayh salaatu wasalaam inagula teliyey saciid binu yaziid alcasdi wuxuu yidhi nebigaan ku idhi awsinii rasuulka ilaah ii dardaaranoo ila tali faqaala uusiika an tastaxyiya min allah kamaa tastaxyii min alrajuli الsaalixi min qowmika waxaan kugula talinayaa inaad ilaahay ka xishooto ood uga xishooto si aad uga xishooto ninka wanaagsan ee qoomkaaga iyo tolkaa ka mid a waad ogtihiin bani aadamku si ay u kala xishoodaan gaar ahaan dadka wanaagsan waa laga xishoodaa oo agtooda xumaan lagama idhaahdo iminka wad adiga arkayo dadka qaarkood baa caytamaya iyadoo nin sheekh uu la joogo war way kuwa naga xanaajiye naga dambaajiye sheekhiina way nagu ceebeeyeen sheekhu ka xishoonaya waalidkii uu ka xishoonaya oo sigaarka uu ka qarsanaya waalidka inanka dhalinyarta ah ka xishoonaya iyo dadka waaweyn ee dadku ixtiraama iyo marka rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofkan wanaagsan saaad uga xishoonayso isagoo makhluuqa allaha khaaliqa uga xishoota marka taas maxay saabi wanaag oo dhan inaad samayso xumaan oo dhanna inaad ka dheeraato aad ka tagto marka laabudda an nastaxi min allahi xaq alxayaa suu nebigu ina amray si dhaba ilahay uga xishooda kuma si dhaba ilahay uga xishooda ka madaxa iyo inta ku taalla ilaaliya madaxa maxaa ku yaal indhihii baa ku yaal dhegihii baa ku yaal carabkii baa ku yaal sankii baa ku yaal intuba ilaalin bay u baahantahy indhaha inaad xaaraan ku eegto inaad ka ilaaliso dhegaha inaad ka ilaaliso inaad xaaraan ku dhegeysato dad hadalkooda qarsanaya haddaad dhegta aada u raariciso waa dhegeysi xaaraan heesihii muusigii hadalkii xumaa sanka laftiisa ilaali oo haddii gabadhi ay dembaabtay oo ay soo baxday iyadoo uunsi iyo cadar iyo wax isku soo shiday sanka ala raacin adigu ila waad fitnoobaysaa sanka ilaali laftiisa carabkana ilaali oo wuxuna ku hadlin cid ha caayin been ha sheegin cid ha xamanin dad ha isku dirin hadal kaloo xun carabkaaga ha kaga hadlin gaalnimadu kay ugu daran tahay saasoo kale waa inaad ilaaliso albaطn wamaa xawa uur ku jirta qalbigaaga waa inaad ilaaliso calooshaada waa inaad ilaaliso inaad xaaraan geliso waa inaad ka ilaaliso arinka tobnaad ee nebi maxamed inagula teliyey waa alwasiyaةu bالraxma nebi maxamed wuxuu inagula teliyey inaynu noqono kuwa naxariista nebigu calayh الsalaatu wasalaam waa ku khudbadan jiray raxmaddu waa sifo ilaahay oo ay tahay addoonku inuu rabbigii kaga daydo raxmadda ilaahayna waxaa helaa ka isagu raxmado ee naxariista yaa loo naxariisanayaa khalqiga ilaahay oo dhan dadkaad u naxariisanaysaa dunyadana waad u naxariisanaysaa lilasaf dadkeenna aada bay ugu yar tahay alraxma bilbahaa-i unaxariisashada ma yeedhaanka waxaad arkaysaa xoolo la haraadiyey oo iyagoo haraadan oo biyi u baahan laga celinayo ama aanay cidina aroorinahayn mid dhitinayo qodaxu ku taaganta oo cidina aanay ka saarayn mid buka oo la daweyneyn waa nafle adigoo kalea mid la saarayo wuxuu qaadi karayo wax ka weyn garaan dameeraan magaalo dhexda lagu rarto mid la gaajaysiinayo aadka u la yaabka badan waxaa ka mida waddankeenna ka jira xagga xoolaha waxaa jira xoolo sayladda laga iibsado iraan magaalada weyn xoolaha waxaa la sameeyaa meesha kawaanka agtiisaa la keen waxad arkaysa oo ku xidhxidhan gaarhaan lo bay u badan yihin oo bogga iyo beerku isku dhegay subaxnimada dambena sayladda dib loogu celiya oo maxaa waxaa u samaynaysaa waxay ku leeyihin dadka xoolaha keenaya baa la rabaa in la tuso inay seelada xoolo badani joogaan si ay xoolihii qiimo jaban ugu iibiyaan dhinac waa qish dhinacna waa mayeedhaankii oo la ciqaabayo baabuurta lagu raro waa idinka arkay dekada lagu geeyo kuwa dekada jooga ee geeljiidka la dhaa marka loo geeyana bur bay la dhacaan oo shan boqol oo tallaabo markaad usoo jirto markabka lagu rarayo ayaad qub qaac bug demta baxaysa aada maqlaysa subxaan allah kuwa qalaya xoolaha kawaanka jooga bur bay ku qalaan iyaguna ilaa neefka bur sida loogu dhulka loogu tuuro anaan ishinka lama gowracaba xataa mar siminaar loo qabtay anu anu sheego waxaan ku uri war ma idiin sheegaa si fudud oo idinkuna aydaan ku kadeedmin neefkana aydaan ku ciqaabin oo qur-aankaba ku taalla neefka geela marka la doonaya in la qalo waxaana hawlo looma baahnaba jeenigaas unbaa saa loo xidhaya yusuf miyuu carari karaya dabeetana midi afweyn oo caaro dhuwan unbaa bartaa dhuunta laga gelinaya bismi illaah qab u dhacaya inaad xidhxidha iyo inaad jeefisa iyo inaad bur la dhacday iyo waxaan uma baahnayba fadkuru sma allaahi calayha sawaaf qur-aankaa lagu sheegay iyada oo saddex ku taagan jeenina uu u laaban yahay bisinka u qabto ku dhufta buuhi ilahi subxana watacaala xoolihii hadyiga ahaa xajka lagu qalayay marka xaalku waa sidaa xataa waxay ka hadleen fuqahadu caanaha imika watan caana aada looga ganacsado waxaa laga yaabaa neefkii yaraa in hooyadii laga wada maalo hada xaraam oon caanaba loogaga tegin laa yajuus in isagu uu ka dhergo oo uu ku gaajo baxo in loogaga tagaa waajiba neefka irmaan wuxuu yidhi cabdillaahi bn camr ibn caas nebigu wuxuu yihi o cala lmimbar isagoo mimbarka saaran irxamuu turxamuu war naxariista waa laydin naxariisan yaa idin naxariisanaya allah allah inaga sarreeya irxamuu man fi lardi irxamukum man fi sama kuwa dhulka jooga u naxariista allah idinka sarreeya idin naxariisan wakfiruu yukfar lakum war marka laydinku khaldamo ciddii idinku khaldantay saamaxo u dhaafa ilaahay baa idinkan idin dhaafi doona weylun liaqmaaci اlqowl buuhi nebigu calayh isalatu salaam bal hadalkaa ila dhegaysta weylun liaqmaaci اlqowl aqmaacu lqowlku waa maxay waa kuwa hadalka intay dhegaystaan aan weelayn aayadaa la sheegayaa iyar kadib haddii la weydiiye maxaa la yidhi kaanahu lam yasmc axaadiis baa la sheegayaa waxaad moodda inaanu maqal khudbadda jumcuu imanaya maanta o dhan baa lala hadlayaa salaadda marka laga baxo haddii la idhaahdo maanta muxuu ka hadlay sheekhii khudbadeynayay wallaahi niya waan yaro baxsanaa u korana aqmaacu lqowl waa kuwa ah waayo qofkani waanu tarkiiskii baa ka maqan marka lagula hadlayo gaar ahaan diin lagaala hadlayo waa inaad si fiican usoo jeesato go-aankaagu uu yahay waxaa la sheegayo inaad qabato oo aanu ku dhaafin saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim manaa qur-aanka iyo xadiidka iyo inta badan waxba lama qori jirin laakiin dhagahay u furi jireen qalbigooduna way soo jeedin jireen markaasay xifdiyi jireen inaguna sidaa waynu samayn karnaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi weylu lilmusiriin aladiina yusiruuna calaa maa facaluu wahum yaclamuun halaag wuxuu u sugnaaday kuwa khaladka ay galaan sii wadaya iyagoo garanaya inuu khalad yahay iyada lafteedaa dembi ah inaad dembigii samaysaa de waa khalad ciqaabaad ku mutaysanayso waxaa dembi labaada inuu xumaan iyo dembi yahay adoo gartay inaad sii wado baad ka toobad keeni weyn ilaahay wuxuu ahlujannaha sifadooda ku sheegay walam yusiruu calaa maa facaluu waa kuwa khaladka iyo gefka ay galeen aan sii wadine si dhaksaa uga toobadkeena u soo noqdo in aladiina itaqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faida hum mubsiruun ahluliimaan iyo ahlu taqwa macsuumiin maaha way khaldamaano way gafaano way dembaabaan shaydaanku wuu si biririxiyaa laakiin sifadoodu waa maxay markiiba way soo noqdaano way toobad keenaan arrinka koob iyo tobnaad rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu inagula teliyey waatanoo dee adduunyaynu joognaayo qofku wuxuu u baahan yahay inuu tabcado tacab xalaalah kasbi xalaalah oo uu ku noolaado oo ilaahay subxana wa tacaala uu ku caabudo laakiin qofka muslimka ahi waxbuu kaga duwan yahay dadka kale adduunyada joogee tabcanaya muxuu kaga duwan yahay awalan iimaan buu kaga duwan yahay wuxuu aaminsan yahay wuxuu ilaahay u qoray mooyaane wax kale inaanu helahayn wuxuu ilaahay u qoray cid kale inaanay cunahayn xasanulbasri muxuu yihi calimtu ana risqii lan yaakulahu gayrii fastaraxtu waxaan yaqiinsaday risqigayga quruskayga ilaahay qoray qof kale inaan cunahayn de waabaan iska nastay buuri waan iska nastay macnaheedu maaha tacabkii baan ka tegey laakiin werwer iyo biloo hebel cunaa iyo biloo lagaaga dheeraay dheereeyayo waxaas iyo waxaasoo dhan baan ka nastay sababtii shareecadu oggolayd waan la imanaya waxaanan aaminsanay intii lay qoray inaanan waayahayn dad baa jira shaydaanku uu qalbigooda ku afuufo arsaaqadii baa xaggaa kaa dhaafaysa oo dad kale u tegeysa oomaan arkay baanu nin sidaas magaalaan beri imi yeman ku taala nin soomaaliya baa jooga ninkaasi shan daqiiqo meel wada taagnaan maayo xaggaasuu cararaya haddana xaggaasuu cararaya noloshiisa waktigiisa basbas buu ku dhammaaday tan waanu yadha waxaan ku war nin maxaa kugu dhacay nin wuxuun baa igu odhanaya sidaan u joogo waa taarsaaqid xaggaa kaa dhaafta deetana xaggii baan isu sii daynayaa buuri haddana halkii markaa tagaa laygu odhanaya waata ku weydaaratay subxaan allah waa iimaan la-aan weeye waa dacfu liimaan arrimaha noocaasa maxaa ka dhasha qofku haddii uu yaqiinsan yahay intii ilaahay u qoray inuu helayo cid kalena aanay cunahayn wadda saxa unbuu risqiga ku raadinaya dadkan xaaraanta looga taaglaayay waar iska daa sigaarkaad iibinayso waar iska daa waxa weeyaan fiideo xunaad kiraynayso waar iska daa kaagan t v-ga haystow musalsalaadkan iyo heesahan iyo qurunkan iyo waxaanaad soo daynayso waa mid baa khamri iibiya war ilaahay ka boqo muslimaadka khamriga iska daa wuu wadaa maxaa qofkan ila wadooyin badan xalaasha loo maraa jire xaaraantan isba u aaminsan in xaaraanta inuu ka shaqeeya maxaa sababaya iimaankiisaa daciifa wuxuu is leeyahy haddaad taa ka tagto maxaad cuni qaarkoodna si cad baaba u idhahdaan waxay idhahdaan maxaan caruurta maxaan siinaya ashayطaanu yacidukum اlfaqr waya'murukum bilfaxshaa marka hore faqriguu daaqad kaa tusaya kaa faqriga halkaa soo taagan soo maarkiisa sa ma doonaysa inaad ka badbaaddaa khamriga iibi kan kale ka ganacso dadka khiyaamee miisaanka ku xad miiska waxa la halbeegayo ee la miisayo dadka ku khiyaamee been sheeg jayna intaad tagtood soo samayso alaab liidata waxaad ku soo qortaa waxa lagu sameeyey jabaan sacuudi arab maraykan baa lagu sameeye kusoo qor waxaasoo dham min waxi shayطaan oo wuxuu shaydaanku dadka u sheegaya weye nabi maxamed isagoo taa inagala talinaya wuxuu hi sida jaabir uu wariyey ayuha annaas ittaqu اllah dadow ilaahay ka baqa waajmiluu fi اalab oo risqiga sidaad u raadinaysaan wanaajiya riwaayaad kale ayaa fasiray oo rasuulku wuxu uhi alayh الsalaatu wasalaam alaba alxalaali wa tarki اlxaraam waa in xalaashii la dalbo xaaraantiina laga tago فإنa نفسا لn تmuuتa حatىa تstوفiya رiزقaha na ogaadana nafna dhiman mayso ilaa arزaaqdii ilaahay u qoray oo dhan ay helayso wain aطaacana xataa haddii risqigu ka soo dib dhaco intii ilaahay u qoray degdega u timaada amaha soo dib dhacdee waa tii imanaysa فاتقوا الlah وأجmilوu في الطلب ilaahay ka baqa oo risqiga siaad u raadinaysaan wanaajiya risqi raadinta alla ka cabsi ha raaco khuduu maa xalla wadacuu maa xaruma wuxuu ilaahay xalaaleeyey qaata wuxuu ilaahay xaaraantimeeyeyna ka taga ilaahay daraaddi uga taga ibnu maajaa wariyey arrinka labiyo tobnaad ee nebigu calayh isalaatu wasalaam inagula taliyey waa doorashada saaxiibka wanaagsan saaxiibku saaxiibkii raad weyn buu ku leeyahy imisaa dad xumaa oo dad fiican oo ayla rafiiqeen awgeed isu bedelay imisaa dad wanaagsanaa oo dad xunoo ay raaceen awgeed u xumaaday aalib cilmi ahaa nin dhalinyaro wanaagsan cibaadaysta waxbarta waalidkii maqla oo raacay kuwa daroogada isticmaala deetana daroogaysta ugu xun noqday diintaada iyo adduunyadaadaba saaxiibkaagu raad buu ku yeelanaya marka maxaa kula gudboon oo nebi maxamed uu kugula teli saaxiib fiican dooro abu hureyra wuxuu yihi rasuulku wuxuu yidhi alrajulu calaa diini khaliili qofku wuxuu la dhaqan noqdaa oo la diin noqdaa ciduu la saaxiib u raaco falyandur axadukum man yukhaalil war midkiina ka fiirsado ciduu la saaxiibaya abu daawuud baa wariyey talada u dambaysa aynu caawa isxusuusinayno afar tale isugu jirtaa marka dee aad bay u ballaaranta waxba sharaxi maayo inaynu xusuusinayaan abu hureyra wuxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi man yaakudu canii haaulaai alkalimaat fayacmalu bihina aw yucallimu man yacmalu bihina waar kelmadahaas aan odhan doono yaa iga qaadanaya oo ku camal falaya ama baraya qof ku camal fala marka rasuulku alayh salatu salam muxuu tilmaamay kelmadahan inuu u sheegayo qofku inuu ku camal falo isagu oo naftiisa uu ku anfaco dadka kalena inuu sii gaadhsiiyo uu baro abu hureyra wuxuu uhi saxaabadu khayrka aad bay u jeclaayeen ana yaa rasuul allah rasuulka lo anaa qaadanaya kelmadahaas qaala faakhada biyadii wacadda khamsan nebigu calayh salatu salaam gacantu i qabtay markuu gacanta i qabtay nebigu calayh salaatu wasalaam shan buu tiriyey buuri itaqi lmaxaarima takun acbad annaas wuxuu ilaahay kaa xaaraantimeeyey iska ilaali oo ka fogow dadka ka ugu cibaado badan ee ugu cibaado wanaagsan baad noqon doontaa cibaadadu waa in ilaahay amarkiisa loo hogaansamo wuxuu ilaahay diidayna laga fogaado almaxaarim wuxuu ilaahay ku amray ka tegistiisu waa xaaraan ee taa iska ilaali wuxuu ilaahay kugu waajibiye o dhan ilaali wuxuu ilaahay kuu diidayna samayntiisu waa xaaraana taa iska ilaali addoon dhaba baad ilaahay u noqon doonta dad dhaqankaa yeelato waajibaadka iyo farallada inaad ilaaliso wixii diintu kuu diido o dhanna inaad ka fogaato lilah ilaahay daraaddi aad uga tagto warda bimaa qasama allaahu laka takun aghna annaas ku qanacoo raalli ku noqo inta ilaahay qeyb kuu siiyey dadka ka ugu qanisan baad noqon doontaa alqanaaca waa kayd aada u layaab badan oo qiimo badan waa ka yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam laysa alghina bikahrati alcarab hodannimada iyo qaninimadu ma aha xoolo badnaanta walaakina alghina hina nafs qaninimadu waa qaninimada nafta waa inuu qofku xagga qalbiga ka yahay hodan oo intaa ilaahay uu siiyey uu ku qanacsan yahay ilahay buu uga mahadnaqayaa nicmadaa qadarkeedu garanaya xaaraan u tallaabi maayo imisa xoolo badan haysto haddana qalbiga fuqare ka ah xagga qalbiga ka dhibaataysan waaxsin ilaa jaarika takun mu'mina jaarkaaga wanaag kula dhaqan qowl iyo ficilba muumin baad noqon oo deris wanaagu iimaanku ka mid yahay khalad iyo xumaan kasta oo jaarkaaga aad ku samaysaana iimaankaaga ka go-antay wa axiba linnaasi maa tuxibu linafsika takun muslima dadka waxaad la jeclaataa waxaad naftaada la jeceshay muslim baad noqon islaamkaaga sidaa dhigaye inuu dad anaaniye ma dhigiyo islaamku aniga un iyo maxaa iga galay islaamku qofkii wuxuu ka dhigayaa qof aan naftiisunu fikirin ee dadka kale laftooda dantooda ka shaqaynaya walihaada qofka muslimkee islaamnimada ku dhaqmaya wuxuu danta guud buu uga ilaalin badan yahay danihiisa gaarka ah maxaa keenay danta guud inay noqoto waxa u liita gawaadhida dowladdu soo eegi malag iyo kuwa dadku wataan siday yihiin sida badan haalibkaa dadka dowladda u shaqeeyaba qaar ilaaliya waa jiraanoo gawaadhidooda ilaashanta qurux badanta wal waxaad isu eegtaa iskuullada danta guud ee ummaddu ay wada leedahay iyo kuwa sida gaarkaa loo leeyahy ardaygu hadduu dhigtay iskuul gaar loo leeyay uu ilaalinaya wuxuu og yahay ninkii lahaabaa dee halkan un la taagan ama budhba odhanaya ninka sidaa u xariiqa gidaarka waa konton doolar laakiin kii isagu uu lahaaye lakin isagaa le qofku kan dowladda soo maha daaqaduu jebinayaa sabuuradda wuxuu marin karo marka la sira u marinayaa kursigaa iyo miiskaasuu ku boodboodayaa berrina isagu baa ku soo noqonaya meeshii meeshuu sii kharibay soo caqli xuma yuu ka xumaynayba uu ka kharibay waa meesha ahayd inuu yacnaa uga ilaalin badnaado sariirtiisa gaarka iyo miiskiisa gaarka ah walaa tukir min الضaxik faina karat الضaxik tumitu اqalba buuhi nebiga alay الslat waslam waxaan kugula talinaya qosalkaa farabadin ha qoslin laguma odhan qosalku wax ilaahay bani aadamka uu ku beeray noolayaal badanna uu kaga duwan yahi lakin qosalku waa inuu sabab lahaado markuu sabab leeyahayna waa inaanad farabadin waayo qosal badnaantu maxay ka turjumaysaa aflo qofka inuu ilaahay ilaabay aakhire ilaabay geerida ilaabay waxaynay seejinaysaa khayr badan oo qofku uu shaqaysan lahaa hadduu ilaahay xus ilaa ka waran intaa uu qaxqaxdaayo qosolka faraha badani qalbiguu dilaa buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam bal adiguba dee ismiisaano maalintaad qosolka badiso culays miyaanad qalbiga ka dareemin iyo qalbi qalal iyo xataa salaaddii on aad kuugu dhadhamayn haddaad tukataba marka qaswatulqalbi baa laga qaadaa qalbi qalal qosolka faraha badan ilahi baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa talooyinkaa qiimaha badan ee nebigeenu calayh salaatu salaam inagula taliyey ee dardaaranada nafciga badan inuu inaga dhigo kuwii ku camal fala nebi maxamed siduu inaga doonayay yeela wallahu aclam salى اllah calى nabiyina mxamed أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته